Tartanka kooxaha horyaalka banooniga lugta heerka koowaad ee degmada Beled Xaawo ilaa ka gabagabaya degmadaas kooxda qadhowya ka guuleysatay tartanka soddonka maalmood dareere oo udhexeeya horyaalka banooniga lugta heerka koowaad ee degmada Beled Xaawo tartanka uu sahayo kooxihiisa gaar leh iyo weliba qubashada isqeyb ku hayay taliyaha booliska gobolka Galgaduud oo na ciyaarta kama dambaysta ee iyo wada ciyaareen kooxo leh iskuule iyo qadhowya oo na guula iyo guul ka ratay kooxda qadhow oo koobka sidaasaytiyo ka qaadeen markii uu saha dhammaaday tartanka waliba warbaahinta la hadalena hana ku mid eh mas-uuliyiinta ku qayb galay oo uusan ka horeeyo taliyaha booliska gobolka gadaa aad iyo aadaan u mahad celinaynaa koobkii aan dhignay soddon cisho ka hore oo bishii soo socday tartankii oo koobkii isdhexgalka bulshada iyo booliiska macnaha ugu talagalnay oo taliska booliiska gobolka iyo kan degmadaba ay dhigeen oo galabta si wanaagsan looga soo gabagaboobay ay faynalka iskugu imaadeen labada koox oo la yidhaahdo iskuuley iyo qadhow oo guusha ku raacday qadhow rigoorayaal aad ayaan ugu hambalyaynayaa mar kasta insha allah waa isla shaqayn doonaa arrimaha amniga iyo arrimo kastaba oo wanaagsanaa ka wada shaqaynaa isdhexgalka bulshada mana noqon doono kan ugu horrey iyo kan ugu dambeeyey oon dhigno koobkan insha allah marar badan waan dhigi doonaa aad iyo aadaan u mahadsantihiin waana u hambalyaynaya kooxda qaada koobkan uu dhigay taliyaha booliska xuseen waxaan leenahay xuseen hambalyo hambalyo waxaad muujisay taliyo dhallinyaradiisa ku dhex jiro bahda isboortiisa ku dhex jiro waan kaaga hambalyaynaynaa qaybta aad ka qaadatay ciyaartan liiga waxaan kaloo halkan aan rabaa inaan ooga diro farriin ayagana dhammaan mas-uuliyiinta ku nool gobolkan in dhallinyarada ay u qabtaan liigag noocaan oo kala maxaa yeele waa isdhexgalka bulshada waa arrin loo baahan yahay dhallinyaraduna ay u baahan tahay runtii ayaguna magac ay ku yeelanayaan dhammaan waxaan halkaan oga dirayaa baaq guddoomiyaha degmada ugu horreeyo insha allahu tacaala inuu asagana liigan ku xujiyo liig kale oo isdabajoog uu noqdo si ay dhallinyaradu u noqoto aan garanaysaa waxaan u hambalyaynayaa kooxdii halkan ka guulaysatay qadhow sooma hambalyaan leenahay ayagana hambalyaan leenahay kooxdii guulaysatayna waxaan leenahay dadaal baad muujiseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan garsoorayaashii guddoomiyaha isboortiska dhammaan qaybihii ka qayb qaatay laamaha amniga aad iyo aad baan ugu mahad celinaya anoo ku hadlayo magaca dhallinyarada guddoomiyaha degmada baladxaaw waxaan u mahad celinayaa garsoorayaashii iyo guddigii isboortiska iyo dhammaan ciidamadii amniga ka qayb qaatay waan u mahad celinaya waxaan rabaa inaan oga hambaliyay meeshaan tiimkii ku guulaystay qadhow tiimka kale maxaa lii jiray guuldarada qaatayna ayagana waxaan leeyahay waxaan rajaynaynaa kulankan kulan ku xiga inaad maxaa lii jiray meel fiican imaan doontaan waxaan halkaan ugu mahad celinaynaa taliyaha gobolka booliiska muster xuseen giif oo runtii maxay ahayd tartankan dhallinyarta u qabtay oo isdhexgalka bulshada iyo booliiska ku tilmaamay runtii aad baan ugu mahad celinayna waxaan leenahay taliya waa mahadsan tahay waxaa kaloo rajaynaynaa insha allah mas-uuliyiinta kale heer degmey heer gobolba insha allah inay iyakana ku daydaan taliya xuseenna ku daydaan oo insha allah iyakana ay tartamo iyo entertainment ay dhallinyarada u qabtaan insha allah rajaynaynaa waxaa kaloo halkaan ugu mahad celinayaa garsoorayaashii runtii maxay ahayd juhdi aragti soo geliyey soo rafaaday oo maxay ahayd dhallinyarta kala dhexdhexaadinayay waxaan leeyahay saaxibayaal waa mahadsantihiin shaqo adag baa qabateen sida camal guddiga sportska oo maxay ahayd madaxa tartanka iyo guddoomiyihiisa iyo waxaa waaye tartanka soo daadihin iyakana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin saaxibayaal shaqaad soo qabateen bismillaah magacay waa cabdiqan xasan xaashi kumaac dheer adoomow alxamdulilah marka hore ilaahay baa maaska leh nagu guuleysiyey kaabka degmada nagu guuleysiyey kaabka degmada nagu guuleysiyey kaabka degmada waxaa waaye wax salan maaha soddon tiim inaa kaaba ka dhaxanata mar hore iyo mar labaad ilaahay baa maaska leh waxaan leeyahay
tartanka kooxa horyaalka banooniga loogta ee degmada beled xaawiya qayb ku naagda doona isdhexgalka bulshada degmada iyo weliba deegaanada hoos koyow